ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأن بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wacan wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah maxaa ka jira in shirkad ay leeyihiin madax ka tirsan murtadiinta oo uu ka mid yahay xasan gurguurte iyo dowladda qatar ay iska kaashanayaan boobka shidaalka soomaaliya haddaba warbixin arrintaasi ku aadan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna kooxda riddada soomaaliya oo garoommada muqdisho iyo baraawe maanta ka xanibtay inay halkaa ka duulaan wasiiro xildhibaanno iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan maamulka riddada koonfur galbeed kadib markii uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya gurgurta iyo laftagareen barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maleeshiyaadka amxaarada oo la wareegay magaalo muhiim ah oo ku taalla ismaamulka amxaarada oo ay gacanta ku hayeen ciidanka abiy axmed shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaadka riddada somalilan oo ka dhacay magaalada sheekh ee waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan wilaayada jubbada hoose oo deegaanka mugaambow ka hirgelisay macad waxbarasho oo ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi kelimaadkii laga jeediyey xafladdii lagu furayay macadkaasi ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo barnaamijkeenna faafreebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا عن سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag aannu ku bilowno barnaamijkeenna warar soo baxaya ayaa sheegaya in shirkad gaar ah oo ay leeyihiin madax ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo uu ka mid yahay xasan gurgurte iyo shirkad laga leeyahay dowladda qatar ay iska kaashanayaan boobka shidaalka soomaaliya arrintaasi waxaa aad u hadalhayay warbaahinta oo warbixinno ka qoray haddaba warbixin arrintaasi ku aadan ayaan idiin diyaarinay waxaana inoo soo jeedinayaa waryaheenna ilyaas cabdulaahi tan iyo markii uu murtad xasan sheekh maxamuud ku soo rogaalceliyey kursiga villa soomaaliya wuxuu saxiixay islamarkaana uu soo galay heshiisyo fara badan oo uu cadowgu ugu wareejinaya hantida dadka soomaaliyeed iyo madax bannaanida dalkan muslimka ah ee dhaca bariga qaaradda afrika heshiisyada ugu badan waxaa saxiixay waxa loogu yeero wasaaradda batroolka iyo macdanta taas oo dowladaha ay ugu horreeyaan qatar iyo turkiga la gashay heshiisyo lagu qodayo shidaalka ku jira soomaaliya laguna soo saaraya naftada iyo gaaska dhex ceegaaga badda iyo berriga waddankan mid ka mid ah heshiisyadaas oo dhowaan shaaca laga qaaday waxaa lala galay shirkad laga leeyahay dalka qatar waxaana heshiiskan oo ahaa mid saddex geesood ah saxiixay kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho shirkadda alkhaliij batrol oo ay leedahay xukuumadda dawxa ayaa ruqsad loo siiyey inay soo saarto gaaska iyo naftada ku jira saddex ceel oo ku yaalla gobollada soomaaliya balse arrinta layaabka leh ayaa ah in heshiiskan ay qayb ka tahay shirkad lagu magacaabo galfisom shirkaddan ayaa sida ay xoguhu tibaaxayaan waxaa milkiyaddeeda leh siyaasiyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo uu horboodayo murtad xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ganacsato dhiigmiirata ah cabdilcasiis al diilmi oo ah madaxa shirkadda khaliij batrol oo waraysi siinaya telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda dawxa ayaa sheegay in heshiiskaas uu yahay mid saddex geesood ah ayna qayb ka tahay shirkadda golfisom weliba iyadoo matalaysa dowr maalgashi sidaasina ay qatar golfisom iyo kooxda riddada ay ku qaybsanayaan dhammaan lacagaha laga helo batroolka laga soo saaro saddexda ceel ee ku yaalla gudaha soomaaliya
heshiiskan waxaa lagu magacaabaa heshiiska qaybsiga wax soo saarka waxaana qaybsanaya shirkadda batroolka ee khaliijka iyo maalgashayaal soomaali ah heshiisyada nuucan oo kale ah waxay ka jiraan dowlado badan waxaana ka mid ah dowladda qatar waxaa jira heshiisyo badan oo qayb ka ah qaybsiga wax soo saarka oo aan kula jirno shirkado kala duwan haddii ay noqon lahayd dhanka wax soo saarka gaaska ama naftada heshiiskanna wuxuu ku tiirsan yahay in dowlad uu dhulkeeda ku jiro batrool ay shirkad ka dalbato inay kala qaybsadaan soo saaristiisa annagu hadda shaqadeenna waa inaan maal gashanno howsha socota si hadhow aan wax ugu yeelanno faa'iidada ka soo baxaysa soo saarista shidaalka si aan u soo ceshanno dhaqaalihii nooga baxay baarista soo saarista shidaalka hadda waxaan isla garanay annaga iyo dowladda soomaaliya saddex heshiis oo ku aadan saddex mandiqadood oo dhanka dhulka ah oo laga baarayo batrool mandiqadahaasna hore ayaa baaritaan loogu sameeyey muddo labaatan sano ka hor ah haddana mar kale ayaa baaritaan dib ugu noqonaynaa si ay noogu suurta gasho inaan halkaas ka qodno ceelasha shidaalka ومن ثم نحن سوف نكمل لكن هذه هذه فترة قديمة يعني 20 سنة أو أكثر heshiiskan waxaa toddobaadkii hore shaaciyey murtad cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirka batroolka iyo macdanta kooxda riddada soomaaliya ceelasha laga soo saarayo shidaalkan ayaana la sheegay inuu ka mid yahay mid loo yaqaano hol hol oo ku yaala gobolka sool waa mid ay horay isugu haysan jireen maamullada riddada ah ee puntland iyo somalilan balse goobta uu ku yaalla waxaa maanta ka taliya maamulka isugu yeera s s c khaatumo murtad karaash oo horay u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka maamulka riddada ah ee garoowe kana soo jeeda deegaanada gobolkan ayaa gaashaanka u daruuray heshiiska ay kooxda gurguurta la gashay shirkaddan laga leeyahay waddanka qatar waxaan dhegaystay hadal uu jeediyey wasiirka batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu ku sheegayo inay saxiixeen xirmooyin shidaal oo uu ka mid yahay ceelka shidaalka ee holhol haddaba waxaan la wadaagaynaa shirkadaha caalamiga ah in wakhtiga aysan ku lumin ceelkan iyo dhammaan khayraadka dhex ceegaaga deegaanadaasba mana jirta cid awood u leh in heshiis ay gasho iyadoo aanan loo marin dariiqo sax ah oo heshiis lagu wada yahay waa nuqul ka mid ah hadal ka soo yeeray murtad karaash balse saacado kama soo wareegan hadalkaas oo waxaa soo jawaabtay kooxda riddada soomaaliya murtad cabdiqaadir firdhiye oo ah hogaamiyaha maamulka isugu yeera s s c khaatumo ayaa sheegay in kooxda gurguurta ay xaq u leedahay inay bixiso ceelashaas ciddii ay doontana ay siin karto
dowladda federaalka abaa ka mas-uula khayraadka guud ahaan iyadaa iskale saxiixeeda cidda ay la gelayso iyo cid ay siinayso innaguna waxaynu leenahay in layna ka talageliyo xuquuqdeena laynaga siiyo waa markii ugu horraysay ee degaankeenna ay ka bilaabato dood bulsho oo ku saabsan sida looga arrinsanayo ama loogu talinayo khayraadka dabiiciga ah ee ilaahay dalkeenna ku mannaystay keliya maaha shidaalka shidaalku waa qayb ka mid ah khayraadka dabiiciga ah ee dalkeenna ilaahay ku mannaystay ceelkaa holholeed iyo khayraadka dabiiciga ee dalkeenna ku jiraa waxay ku urursan tahay duluucda odhanaysa dhacay xeradaan kuu fadhiyaa ceelka holhol oo keliya ma ahan kuwa shidaal ee loo saxiixay dowladda qatar waxaa sidoo kale ka mid ah kuwa dhaca duleedka muqdisho waana sida ay sheegayaan xogaha qaar xukuumadda uu shisheeyuhu tabantaabiya ayaa heshiisye kuwan la mid ah waxa ay la gashay shirkaad laga leeyahay dalka turkiga kuwaas oo hadda badankood u soo biratumanaya fulinta mashaariicdii qalinka loogu wada duugay iyagoo maalmaha soo aadanna ku soo wajahan xebaha soomaaliya si ay u daabushaan hantida ummaddan ee barqada cad bay lahda looga dhigay
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka ayaannu ku guda jirnaa markaana ku soo dhowaada xubinta hadalhaynta iyo walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaadka faano oo la wareegay magaalo muhiim ah maleeshiyaadka jabhadda fallaagada ah ee faano ayaa lasoo wariyey inay si buuxda ula wareegeen gacanku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo hoos tagta gondar oo ka tirsan ismaamulka xamaarada ee waqooyiga itoobiya maleeshiyu aad u fara badan oo ka tirsan jabhadda mucaaradka ah ee faano ayaa maanta gudaha u galay degmada debarg oo ka tirsan deegaanada ismaamulka axmaarada halkaasoo ay maamulayeen ciidamada federaaliga ee abiy axmed muuqaallo koob kooban oo lagu faafiyey barta ex gaar ahaan baraha taabacsan fano ayaa lagu arkeeyey ciidamo ka tirsan jabhadda oo sii galaya gudaha degmada kadib markii ay halkaasi ka eryadeen ciidamada dowladda federaaliga ah ilawareedyo faanow ku dhow ayaa sheegay in jab xoogan la gaarsiiyey ciidamada ka amar qaata taliska ciidanka milatariga ee dowladda xabashida itoobiya kuwaasi oo dagaalo lagula galay magaalada iyo nawaaxigeeda taageerayaasha faanow waxay sheegeen in magaalada ay la wareegeen ay tahay mid istaraatiiji ah kuna taal ilinka laga galo buuraha simeyni sidoo kalena ah xarunta maamulka aagga waqooyi ee gondar waxay sheegeen in arrintani ay cadaadis saarayso ciidamada milatariga ee abiy axmed ee ku sugan magaalada gondar gaar ahaan kuwa ka imaanaya dhanka waqooyiga waa sida ay hadalka u dhigeen jabhadda hubaysan ee faano iyo ciidamada milatariga ee dowladda ayaa maalmihii u dambeeyey ku dagaalamay dhowr magaalo oo dhaca ismaamulka amara horey waxaa ciidanka abiy axmed looga eriyey magaalooyin dhowr ah oo dhaca xuduudka ay wadaagaan dalalka itoobiya iyo suudaan haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo garoonka baraawe ka celisay diyaarad sideey xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed xilli ay fashil iyo isfahanwaa ku soo dhammaadeen wadahadallo magaalada baydhabo uga socday xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho iyo cabdicasiis laftagareen ayay villa soomaaliya qaaday tallaab ay ku xanibayso diyaaradaha ka dega qaar ka mid ah magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay koonfur galbeed maamulka garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa xanibaad ku soo rogay taliyaha guutada sagaalaad ee maleeshiyaadka koonfur galbeed ee fadhigoodu yahay magaalada xudur ee gobolka bay ilawareedyo ayaa sheegaya in taliyaha la xanibay oo muddo saacadaha ku xirnaa xabsi maleeshiyaadka nabad sugidda ay ku leeyihiin gudaha garoonka muqdisho wararka ayaa intaasi ku daraya in markii dambe uu aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ee xukuumadda muqdisho uu xaaladda soo farageliyey kadibna la sii daayey taliyaha guutada sagaalaad kaasi oo markii dambe la sii daayey dhinaca kale diyaarad ay la socdeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa laga celiyey madaarka macmalka ah ee degmada baraawe ee shabeellada hoose sida wararku sheegayaan xildhibaanada iyo wasiirada safarkooda la xanibay ayuu laftagareen ka soo diray magaalada baydhaba waxayna doonayeen inay abaabul siyaasadeed oo ka dhana xasan gurguurte ka sameeyaan magaalada baraawe ismariwaaga ugu daran ee dhinacyada u dhexeeya ayaa ku salaysan arrimaha doorashooyinka laftagareen ayaa doonaya in uu qabsado doorasho uu isku caleema saarayo halka xasan gurguurtana uu arrinkaasi si aadah u diidan yahay khilaafka u dhexeeya maamulada dabarlifada ah ee muqdisho iyo baydhaba ayaa sii xoogeystay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho uu dhowaan sheegay in ciidamada itoobiya laga saari doono gobollada baay iyo bakool arrinkaasi oo uu ku gacanseeray laftagareen haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinada kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa askar ka tirsan dowladda hindiya oo lagu dilay gobolka kashmiir ugu yaraan laba askari oo hindi ah ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay iska horimaad ka dhacay gobolka kashmiir ee ay ku muransan yihiin dowladaha hindiya iyo bakistaan weerarkan ayaa dhacay iyadoo maalmo yar ay ka dhiman tahay doorasho maxalli ah oo la qorshaynayo inay ka dhacdo gobolka kashmiir ee ku yaal buuraha himilaaya ee dalka hindiya war ka soo baxay booliiska hindiya ayaa lagu xaqiijiyey geerida askarta lagu dilay weerarka oo si gaar ah kaga dhacay mandiqada kishtwar oo ku taal gobolka kashmiir waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaad ka tirsan kuwa maamulka ashaadala dirarka ee somalilan ayaa shil ku galay gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya shilka ayaa waxa uu ka dhacay degmada sheekh waxaana galay gaari ay wateen maleeshiyaadka booliiska ee maamulka hargeysa shilkaasi waxaa ku dhintay hal askari iyadoo ay ku dhaawacmeen toddoba kale waa tahay mahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada gaar ahaan baraha ay soomaalidu ku wada xidhiirto ka taagan waxay ahayd saraakiisha maanta laga hor istaagay inay ka degaan garoonka diyaaradaha macamalka ah ee degmada baraawe sidoo kale waxaa la hadalhayey taliyaha maanta lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaasi oo ka tirsan saraakiisha maamulka ashahadala dirarka ah ee koonfur galbeed waxaana dabcan arrimahani ay la xiriiraan xiisadda u dhexaysa maamulka kooxda hiridada soomaaliya iyo kan koonfur galbeed xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga inta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaannu ku guda jirnaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta cudwaanka yuhuudda ee magaalada khaza iyo walaalkeen suhayba cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil n haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabcan saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah duqaymo kala duwan ayuu fuliyey goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah mandiqada loo yaqaano almawaasi ee dhacda magaalada khan yunis si gaar ah madarase ay degganaayeen dad barakacyaal ah wariyaashu waxa ay soo sheegeen in ilaa shan qof halkaasi lagu dilay sidoo kale duqaymo kala duwan ayaa tan iyo saaka walaalka waxa ay ka dhaceen goobo ay ka mid yihiin mukhayamka annusayraad iyo sidoo kale rafax sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay ahaayeen kuwo aad u argagax leh oo waxa ay muujinayeen shuhadada iyo dhaawaca
إلى رب الراحمن خير الغفار رحمة الله عليك يا الله أحسن ختمت يا شباب طب 19 يوم وأنا تحت رجلك الله يرحمك يابا والله كانت خصة في قلبي والله خصة في قلبي يوم وقعت يابا يا رب يا رب ما ينحط راسه على التراب ما ينحط راسه على شايف وجه وجه رابي يا شباب وجه رابي إلى رب الراض غير غضبان يا رب إلى رب الراض إلى رب الراض إلى رب الراض غير غضبان إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اللهم امدلهم دارا خيرا من داره وهذا خير نايم أبوك عمرك أنا بضع سنة
tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sida ay shaacisay waaxda caafimaadka magaalada khaza waa labaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin toddobaatan iyo lix kale sidoo kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun laba boqol lix iyo labaatan halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo shan kun afar boqol saddex iyo toban kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay waxa ay weerar toos ah ku qaadeen askar ka tirsan ciidanka sahaynada waxa ay ka hortageen askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku soo duulay magaalada naabolis ee dhulka daanta galbeed sida ay muqaawamadu sheegeen waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ciidanka gumaystaha yuhuudda uu ku duuli doono koonfurta lubnaan saraakiil ka tirsan ciidanka sahaynada oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in duulaankaas ay diyaar u yihiin sidoo kale wasiirka difaaca sahaynada uaf galand ayaa lasoo warinaya in tani uu ka labalabeynayo netanyahu ayaana hordhigay laba mid inuu kala doorto oo ah inuu xilkiisa sii joogo oo uu duulaanka lubnaan qalinka ku duugo ciidankana uu faro inay howlgal ka bilaabaan ama inuu xilka iska casilo oo wasiir cusub lasoo magacaabo dabcan sahaynada dhexdooda kow iyo toban bil kadib dagaalada khaza waxay u muuqdaan kuwa sii kala fogaanaya howlgalkii toddobadii oktoobarna wuxuu kusii faafayaa guud ahaanba mandiqada loo bixiyey bariga dhexe xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa xaflad ballaaran oo ka dhacday deegaanka mugambow ayaa xarigga looga jiray macad waxbarasho oo wilaayada jubbada hoose ay ka hirgelisay deegaankaasi oo hoos yimaada degmada kamsuuma xafladdaasi waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay suldaan xuseen macalin suldaanka beesha mushunguli oo xafladda ku sugnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu insha allahu tacaalaa waxaanu isku imaanay mugambo aanu isku imaanay waxaanu isku imaanay madarasadan inaan furno madarasadii laga furaayo mugambo waxaa loo furaaya reer mugambo reer mugambo ayaa laydinka rabaa inaad noqotaan hoggaan inaad qabataan madarasadana la rabaa inaan la wedo kow tan labaad meeshaan waxaan joognaa wiil waa faxamta umalinaya waxaa laydinka rabaa intiina hoggaan inaad noqotaan sidii ilaahay wii sheegay kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar insha allahu tacaala chalonga chizigula chalongera nyuwe mwive chalongera mbwani wazungu hawe halimale wasumka manyani wazungu hahanamale wazungu wasumka hano chibwirane naswi chadaha kulongoza wazungu kwa kilmatu la ilaha illa llah muhammadu rasulullah aneva chinagaluka ivo wazungu nao wasumka wazungu hahana male nevaha chinalongire ivo chilongo udanto hano chilonga kilma ya mnungu chose chilonga kilma ya mnungu mwezi mungu chimogohe kwa uhaki chilonge mbuli ya haki chijamanya mbwani madarasa yano wantu wasome wahinye kilmatu la ilaha illallah ya awali kilmatu la ilaha illallah inamanywa hivyo kilmatu la ilaha illallah zinruhu zake zadaha kuongezekana mndani neva kilmatu la ilaha haihali na hadahe kuongezwa chindu maya na hadahe kuongezwa chindu hana kilma ya mnungu hahana male marka chaungambwani e, mbulino ikulongwa wantu wano walongire hano walongaiyo maanaha aneva mnagaluka mnatongera mnatoza namgaluke bwani namgaluke zaidi neva hamnalongire hivyo namuyena kunyuma mbuli nayo ni yedi ilongwe itena longozi maanaha neva inagaluka inoyalongwa yunavuza kunyuma yunatenda vino nidibu yauya na kunyuma wanthu nawagaluke sira imwenga wanthu nawagaluke mnomo umwenga wanthu nawagaluke mwendo umwenga naona hachina wakati male hachilongeza idi male chilonga jero chunga chifungulya madarasa yano madarasa nayo yavugulwa e, wali yakumzuma asanuru mwezi mungu namwinkheheri e, swenosi mwezi mungu nachinkheheri wali she ahmed yunis mwezi mungu namwinkheheri آمين shekh muhamed abunus mwezi mungu namwinkheheri kachiletera mas, ma, madarasa jero vino chibwirana mgambo chavugula madarasa madama chikuvungula madarasa yano chaitana longozi na chigaluke kilma yetu naigaluke ni kilma imwenga sino chigaluke kilma mbili naona chivana vedi vino ndongire hakuna dibu zaidi male chivana vino chilongire chiva hakuna mndu amaganye marka neva chinalonga wanthu chaunga weve wanthu neva hawanevire ndibu vino chilonga chilonga chizigula chisomali nacho chilongwa mchiva wazee wano nawe hano nawakalonga walonga chisomali maana waunga wanthu wano wamanye ija wakulongera walongera mbwani wo wamanye marka hause vino hahana mndu amaganye chinthu male kubwirana kwetu jero chibwirana madarasa yano madarasa yano nayo chisola iyo ikungwa naho vino chisola akumaganye chinthu male salamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid a nabadoonnada deegaanka mugambow alla subxaana wa tacaala ayaa mahad idilkeeda iska leh alihiina siiyey nicmat alislaam waaliimaan waalamni waalistiqraar alihiina siiyey ayuu- ayaanu mahadinaynaa insha allahu tacaala markaan ka hadlo ujeedka maanta halkaan isku aan isku nimid ee, nin waliba waa ujeeda farxadda maanta wujuuda meeshan eh, iskugu imaaday ka muuqata waa loo jeeda farxad aan weligeyn hore u arkin alla subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa farxaddan inuu noo zaa'idiyo farxadda tanna waxaanu ku helnay ee, kitaabkii ilaah marka lagu dhaqmay la tadbiiqiyey kor loo qaaday jihaadkii lasoo nooleeyey alla subxaana wa tacaala nicmadu uuna siiyey miraheeda aan guranayna ayay ka mid tahay haddee waxaanu mahadinaynaa alla subxaana wa tacaala kadib waxaanu mahadinaynaa wilaayada jubba alsufula jubbada hoose gaar ahaan waaliga jubbada hoose sheekh axmed abuyonis weligeeda kama dhicin ee munaasabad tan oo kale in laiskugu imaado madaraso loo furaayo dad islaam ah deegaankan degan waa mar- markii ugu horreysay weeye waxaana ku mahadsan waxaana ku mahadsan waaligeynii jubbada hoose iyo maktabka tarbiya wa tacliim soo dardargeliyey codsigii anaga aan codsanay aan u gudbinay soo cajiibay juhdi ku bi- ku bixiyey muqararkii lasoo diyaariyey waxbarashada lagu baran lahaa soo diyaariyey ayaanu mahadinaynaa waxaanu mahadinaynaa odayaasha oo ugu horeeyo suldaan xuseen dadka juhdigan bixiyey iyo inta oo ayaga oo ku hoos noolaa hawsha la waday ayaanu ma- ayaanu mahadinaynaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxa meesha aan u taaganay ubadkanagii inaan wax barno inay wax bartaan maxaa yeelay nabi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyii ugu horeyso kusoo dega alla subxaana wa tacaala oo jibriil usoo dhiibay waxaa la yidhi iqra bismi rabbika aladii qalaq iqra waxbaro way akri weeyi iqra markuu leeyahay micinaha waxbarashay tilmaami in wax la akriyo hee waa waajib weeyi ubadka in wax la baro waa waajib weeyi marka hano chiburani suwe chiwazigura na wa mahawai na lugha kisomali marka nolongire kisomali viba kuna wati- kuna wazigura kuna handu ba hawakuiva mali kisomali hawakuiva mali viba hano chiburani kwafungulwa eh madarasa ya wantu wa mgambo viba na dega na, na deganino de- deganino suwa chukika chukika awakikala viba madarasa ilongole awalu madarasa ifungulwe jubala hose he ni madarasa ya mgambo viba wamgambo bisharaytirani mpata nasibu bahati mpata bahati viba bahati hiyo ni bahati mbaya vi- kupatikana mali viba watu wote mwalongoera inanywe mfunguliwe madarasa viba madarasa hiyo nayo yaungiwa mtoze mikono midi awana muwa- mu- mu- mu- muwatumiza kwe madarasa wahinya viba Ha- harahiino wanahiinya he harahiino wandreere harahiino liika wanahiinya he jihaadku waa ku filintihiin jihaadka waa ku filintin intaan mujaahidiina oo wax baratay hee hadday raayada tawxiidka inay kor u qaadaan loo tarbiyeeyo hee gaalo baaka noo fadhin mayso gaalo baaka nooma fadhinayso waa mgambo ayaa ku filan waa mgambo keligoodaa ku filan marka marka jabambedamnungu alla subxaana wataala jamambabani hee tuulooyinka ku xeeran hee naawo ina kudayasho ay sameeyaan hee na wajamanya kala saa vino vihiba wajamanya kala saa vino vihiba kila haaru kufungule madarasa kunyizwa idini ya allah subxaana wataala marka aho mbulizangu nyingi mana vihiba marka miennosbasigauka furaha vihiba sikudaa kulonge wankonlonge sikudaa kulonga maala vihiba maha jamahadiya allah subxaana wataala ugu dambayntii waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga jubbada hoose sheekh axmed abu yunis bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacda taxiya awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nagu kulmiyey makaankan oo barakaysan allahaas ayaa u mahad celinaynaa bacda xamdillaahi tabaaraka wa tacaala kadibna waxaan u mahad celinaynaa dhaqanka reer mushunguli ugu horreeyo suldaankooda iyo mas-uuliyiinta kala duwan oo halkan joogo iyo marti sharafka oo meelaha kala duwan ka imaadana waan u mahad celinaynaa bacd allaahi tabaaraka wa tacaala kadib intaas kadib maanta waa maalin aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaana aad maanta u jeclahay inaan mushunguli luuqadiis aan ku hadli karo taas baa aad iyo aad ugu faraxsanaa waa arrin aad iyo aad aan ii cajiibgelisay oo aan u baahanahay haddii ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado inaan barto inaan barto waa kelimad anaga aad iyo aad ugu farxay jazaakum allahu khayran intaas kadib markaan u soo noqdo halkaan maanta dadka halkan joogo oo gabdhaha iyo wiilisha oo halkaan fadhiyo tiradooda markii lasoo koobana aan ka yarayn laba boqol iyo qiyaas ahaan aan ka yarayn haddii aan ka badanayn oo maanta diyaar u ah in ay wax bartaan ay bartaan kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa arrin aad iyo aad looga farxo waa arrin muhiim ah maanta dadkii oo ka maqan tahayna oo maanta ay u baahan yihiin inay ku daydaan ay u noqoto reer mushunguli gaar ahaan dadkan degan mugaambow iyo tuulooyinka oo ku dhadhow dadka degan ay u noqoto qudwa xasana nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waha la barto waxa ugu khayr badan waa diinteen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam noo keenay ayaa ugu khayr badan allah subxaanahu wa tacalana wuxuu leeyahay sidaad garanaysaan qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulul albaab dadka oo diinta bartay iyo dadka aan wax baranin ma saman dad ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkan kor baa ugu qaada dadna ilaahay subxaanahu wa tacaala hoos baa ugu dhiga reer mugaambow waxaa laydinka rabaa markaan inaad diinta aad barataan oo aad ku dhaqantaan oo aad ku xamlafashaan baa laydinka doonayaa waxaa kale laydinka doonayaa in aad diintan maanta oo aad dareemaysaan cadow baad leedahay duulan baa lagu yahay inaad difacdaan baa laydinka doonayaa diyaar muu tihiin diinta barashadeeda iyo difaaceeda diyaar muu tihiin reer mugaambow allahu akbar allahu akbar allahu akbar allaahuma fashhad jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idin weydiinaynaa haddii aad tihiin reer mugaambow inaad noqotaan meesha diinta allah subxaanahu wa tacala loo soo doonanayo inaa ilahay idinka dhago idin weydiinaya subxaana wa tacaala in ilaahay idinka dhago meesha diinta loo soo doonanayo in ilaahay idinka dhago ayaan ilaahay idin weydiinaya subxaana wa tacaala ilaahay waxaana siiyey nimcooyin aad iyo aad u fara badan wain tacuduu nicmat allah laa tuxsuuha ilaahay nimcadiis haddii ana waa telinaynaa ma xisaabo karno ilaahay nimcadiis waxaa ka mid ah maanta halkaan aan joogno webiga jiinkis baan joognaa ilaahay nimcadiin baa na siiyey nimcooyinkan baa allah na siiyey waxaa la doonayaa marka walaalayaal maanta fursad baan haysanaa jiilkaan yaryar oo halkaan joogo oo waxbarashada diyaar ku ah fursad baa ilaahay na siiyey waxaa loo baahan yahay inaan ka faa'iidaysano caafimaadku waa inaan ka faa'iidaysanaa intaanu xanuunsanin waxaa loo baahan yahay marka inaan ka faa'iidaysano dhallinyarana maantaan haysano ilaahayna siiyey dhallinyarnimadan lama halo beri kuuma imaanayso maanta haysataa maanta inaad ka faa'iidaysataa inaad ugu faa'iidaysta waxbarashada waxbarashada haddaad wax barataan waxay noqonaysaan hoggaan baad noqonaysaan dad dad siiday noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan ummad hogaamiya noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan qiyaada noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan camalka oo tolo noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan sharci ilaahay subxaana wa tacaala faafiya noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ku daynaa noqonaysaan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعلو بأني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إن أنا هم بارنه ما أنت هل كان دو جدال وميشان كوار ريسن ونيسان أويالو ورايد لا إله إلا الله محمد رسول الله raaya tawxiidka ayaa halkaan waa meel kasta ku taagan oo ku babanayso waxaa markan loo baahan yahay raayada tawxiidka inaan difaacno raaya tawxiid lagu soo duulay kitaabka allah lagu soo duulay gaalada meel kastay joogto waxay u baahan tahay nuurkan iyo nicmadan maanta aan haysano in laga baabi'iso waxaa markan loo baahan yahay walaalayaal inaan dadaalno ku dadaalno waxbarashada waxaan leenahay dhaqanka oo moogtay dhaqanka reer mushunguli oo suldaankooda ugu horeeyo iyo guud ahaan iyo guud ahaan waxaan leenahay maanta nuurkan aan u jeedno oo noo ballaawaday waxaan u baahannahay inay sii kororo oo hor u sii kororo waxbarasho sii siyaado laakiin naga noqonin maanta halkaan bay joognaa berina hoosa u dhacayn naga noqonin waxaa loo baahan yahay inaan ku dadaalno goosaha dabaan ku qabanno nuurkaan ku dadaalno loo baahan yahay fa jazaakum allahu khayran maanta muqararkii iyo moogtay madarisni loogu magacdaray ee mucaad ibnu jabal saxaabigii jaliilka ayaad wada garanaysaan loogu magacdaray waxaa loo baahan yahay in saxaabigaas lagu sifoowo sifada saxaabigaas la qaato oo diinta la barto oo lagu camalfalo loo baahan yahay walaalayaal muqararka hortayba yaallaa oo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala lagu baranaayay maanta waa meeshii yaallo waa kitaabka iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waay intaama waxaa loo baahan in la barto haddii xisaabtii tahay haddii tahay tawxiidkii ay tahay haddii tahay maogtahay maadooyin kala duwan haddii tahay fiqigii haddii yahay muqararkii dhammaystiran waa la keenay waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto waxaan leenahay macallimiinta oo dadkan wax baraayo oo waajib ka saara ilahi subxaana wax baraana war waxaa idinka rabaa inaad dadaashaan jiilkan wax bartaan oo aad ku dadaashaan allahna aad weydiisataan in ilaahay ajar idinka siiyo in allah ajar idinka siiyo weydiistaan baan idinka doonayaa waalidiinta waxaan leeyahay oo dadkaan dhalay oo jiilkaan dhalay kuwa joogo iyo kuwa ka maqanba ku tarbiyeey jiilkin barashada diinta allah subxaana wa tacaala diinta haddii aad baran weysaan way baranayaan waa diin gaalo diin gaalo haddii bartaana waxay noqonayaan dadkii islaamnimada bannaanka ka maray waa markan loo baahan yahay oo loo baahan yahay oo loo baahan yahay in aan ku dadaalno jiilkan shareecada raxmaanka in aan barno loo baahan yahay jazaakum allahu khayran farxadda maanta anay haysana fa jazaakum allahu khayran waxaan ku gebagabaynayaa warkeeya madarasadii mucaad ibnu jabal saacadda aan taagnahay laga bilaabo waa noo furan tahay fa jazaakum allahu khayran jazaakum allahu khayran fa jazaakum allahu khayran waxaan leenahay markaan tuulooyinka oo mugaambow kuri dhegan oo halkaan iyo raraan yaal yaallo waxaad dareemayseen anta intii mooto ka qaadataan oo aad ka baxdaan waxbarasho u taga jarteen kamsuuma degmada kamsuuma ad taga jarteen waxaa markan la doonayaa tuulooyinka dhammaan oo halkaan ku hareeraysan in halkaan usoo doontaan waxbarashada ay ku dadaalaan meeshii mooto raaci jareen oo lacag ka bixi jirtay waxaa markan laydinka doonayaa lugtiina kusoo anamayshaan baa laydinka doonaya fa jazaakum allahu khayran wasala allahuma wasallam calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaabihi wasallam bacd
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن كان دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين